wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane biixi imaan cige ayaa xarunta wasaaradda maaliyadda kulan miradhal ah kula yeeshay safiirka u jooga soomaaliya dowladda aan walaalaha nahay ee turkiga kulanka ayaa diiradda lagu saaray arrimo badan oo ay ka mid yihiin qorshayaasha dib u habeynta maaliyadda iyo taageerada joogtada ah ee dowladda turkiga ay la garab taagan tahay dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda turkiga waxa ay qeyb weyn ay ku leedahay dadaalada dabudhiska dhaqaalaha guud iyo taageerada qeyb badan oo horumarka soomaaliya ka mid a